barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan barteenna internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa axad shanta bisha agost sanadka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah caasho ibraahim aadan
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeenna waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan uu marti inoogu yahay wiil dhallinyaro ah oo suugaan ku cabbiraya sheekooyinka dhallinyarada ku dhex mara warbaahinta bulshada hadalkuu ku bilaabay basre luula barwaaqaay habeenkoo bartan jooga bitijoor laylaystaay bacaleelka xagaaga dhulkay diiqad dhacaysa baraf laysku qaboojaay marka aan yaro buuqay hawli ii yaro baahda kaafeegan ku birqaamaay bilowgii noloshaydaay baraha internetka laga baadhay su-aashaay belutuudka sirtaydaay haddii aan yar bukoodoon biyo aan cabbi waayo baadna aan liqi waayo dawadaan isku baantaay
kaalimihii heesaha ayaan iyaguna ka maqnaan doonin barnaamijka duhurnimo heesahaan idiin haynana waxaa ka mid ah
abini aadan baad tahay bashaar kula midaanahay naftu baahambaane barbaarkaaga ilagaago
heestaasi iyo weliba waxaad maqli doontaan barnaamijkii ciyaaraha balse marka hore kusoo dhowaada warkii caalamka
madaxweynaha venezuela nicolas maduro ayaa sheegay in uu ka badbaaday shirqool la doonayey in lagu dilo oo ay ku lug lahaayeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waxaana uu ku eedeeyey maraykanka iyo colombiya inay ka dambeeyeen weerarkaasi khudbad maalintii sabtida laga baahiyey telefishinka ayuu maduura ku sheegay siduu hadalka u dhigay in wax waliba ay ku jiraan garabka midig isagoo ku eedeeyey in shirqoolka laga soo maleegay waddanka dariska ah ee colombiya waxaana uu sheegay in ilaahay dadka iyo ciidamada qalabka sida ee dalka ay ka badbaadiyeen in la dilo maduuro ayaa yidhi diyaaradda aan duuliyaha lahayn ayaa igu soo socotay laakiin waxaa jiray gaashaan jacayl isagoo sidoo kale yidhi waxaan hubaa in aan noolaan doono sannado badan oo dheeraada waxa uu sheegay inuusan shaki uga jirin in magaca madaxweynaha colombiya uu ka dambeeyey weerarka wakaaladda wararka faransiiska e f b ayaa ka soo xigatay dowladda colombiya oo sheegaysa in eedeymaha ka dhanka ah madaxweyne santos aanay lahayn wax sal ah isbahaysiga nato ayaa sheegay in qof ismiidaamiyey uu xadda maanta ah dilay saddex askari oo ka mid ah ciidamadooda ka howlgala dalka afghanistan bayaan ka soo baxay ciidanka nato ee ka dagaalama afghanistan ayaa lagu sheegay in weerarkaasi oo ka dhacay bariga afghanistan ay ku dhaawacmeen askari maraykan ah iyo laba askari oo ka tirsan ciidanka qalabka sida ee afghanistan nato ma aysan sheegin ilaa iyo imika dalalkaay ka soo jeedaan iyo halka uu sida gaarka uga dhacay qarax maanta lala eegtay ciidankooda laakiin kooxda taalibaan oo sheegatay mas-uuliyadda qaraxa ayaa sheegtay in weerarku uu ka dhacay gobolka barwaan oo qiyaastii lixdan kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan caasimadda kabul ee dalka afghanistan
mar kale duhur wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad la socotaan si toosana wuxuu idinkaga imaanayaa barnaamijka magaalada washington haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo ay toddobaadkan magaalada jabuuti inoogu soo diyaarisay waryaha v o a sagaal siciid faarax
dhegaystayaal meel walba ad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan idiinkaga imanaya caasimadda jabuuti waxaana barnaamijkeedinla socodsiinaysa anigoo ah sagal siciid faarax barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka toddobaadkan waxa aynu kaga hadlaynaa hal abuurka iyo kaalintiisa kaga aadan dhinaca bulshada iyo sida uu hal abuurkiisa ugaga hadlo dhibaatooyinka kala duwan ee ku dhex arka bulshada waxaana barnaamijkaygala qayb qaadanaya hal abuur maxamed bare cabdi oo loo yaqaano qoonsidiid waxaana maxamed hal abuurnimadiisa inteeda badan u sabab ahaa jacayl uu u qaaday mid ka mid a gabdhihii uu la dhiganayay jaamacadda xilligii uu waxbaranayay horta markaad ka hadlaysid hal abuurnimo ama wax samayn ama qofku markanuu wax xisaynayo dabcan waa wax kugu dhex abuuran waa waxaad adigoo abuuranaysid ood aad maaragtay aad doodoonaysid mahan waa wax ay noloshaadu jeceshahay had iyo jeer xitaa wax kasta oo kaasoo food saaro aanad dayn karin ka maarmi karin aad ku nasanaysid oo aad wax kasta oo aad aragtid aad cabiraysid inaad wax ka samaysid ee aada jeceshahay inaad bulshada wax u tilmaamtid dabcan marka abwaan laga hadlayo waxaan maaragtay inkastoonan de anagu abwaanintii hore gaadhayn waxaa lagu qiyaasaa waa indhaha bulshada marka waxaan dareemay in aan jeclaado wax kasta oo aan arko inaan wax ka sameeyo si ay dadka kali wax iilo ogaadaan waa inaan erey isku gegeeyey si u noqdo waxaan wax la dhegeysan karo dadka u cuntamo tii kugu horreysay aad samayso gabadh aan halkan ka salaamayo oo ree belbel caadiya oo jabuuti caasimadda ku nool oo aanu nahayn isku ciyaal iskuol sanadkii labadii kun iyo saddex iyo tobankii ilaa labadii kun iyo labayo tobankii labadii kun iyo kob iyo tobankii oo ahayd gabdhaha markaas maxamed ahaan dabcan ma odhan kara de hablahoo dhan bay markaa haldoor u ahayd laakiin maxamed ahaan adi indhahayga marka hadba tii cajabisuu raggu bay cinab ku sheegaa baa la yidhi mogtahay markaas gabadhaas sababteeda iyo dareen ku salaysan jacayl dartii ayaa waxa uu sababsaday in aan intoon meel fadhiisto keyga isla mashquuloon maskaxda intoon maalo ka keena murti aan isku geegeeyey si aan ayada ugu hanto darteed
marka bilowgii wuxuu haasad jacaylkaaga ugu hanato waxa weeyin horta aabuhu intuu doono ciyaal ha lahaado ama hooyadu intay doonto awlaad ha dhashee inkastay haddana u wada siman yihiin qaar baa maaragtay ay ka xul ka xusheen oo ay xoog jecel yihiin ay muhiimiyadda siiyaan ay nafta u sheegaan kaasaa berri ku anfici doono saas darteed maasadan aada i weydiisay waxa ay ka mid tahay maasooyinkayga maaso maasada aan ugu jeclahay waxaa la odhan karaa waa curadii maasooyinka maxamed barre tiiterka maasada waxaa la idhahaa ama mawduuceyga waxbaa uurka ii galay waa maasadii aan ku tilmaamaya dabcan gabadhii aan jeclaa si aan bulshada ugu bandhiga gabadhaas qaabkay tahay siday tahay siday dabeecadeeda dhigo ayadan aan u dareensiinayay inuu jiro qof saasoo kale u jecel adduunyada inuu ku dhex nool yahay marka taabaa kugu horeysay markii laga soo tago jacaylkaaga dabcan mar horan kaa horeysana meelo badan buu kula maray bulshada iyo maxaad ka tilmaamtay nolosha bulshada aad ku dhex nooshahay
waad mahadsan tahay waxa weeye waxaan ku dhex noolahay bulsho joogta wakti casri ah oo ay noloshiisi intii runtu ahayd runta ahayd iyo intii beenta ahayd labaduba ay isbarbar socdaan markaas waxaa soo siyaaday aalada communication ah oo barahan facebooka iyo whatsapp iyo bulshada ee isku xidha bulshada hadba meeshay doonaan ha kala joogaani taas oo noqday wax qof kasta oo bili aadana oo dhallinyaro ah noloshiisa saameyn ku yeeshay lana nool markaas dabcan waxaad arkaysaa wiil dhallinyaro ah mashquulsan gabadh joogta maraykanka markaasuu weliba kuleeyahay taswiirtaasay ii soo dirtay gabadhaasaan dhab u jeclahay warniyo gabadhan taswiirta kuusoo dirtay inay teedii tahay iyo inay tu kala tahay maxaad maxaad ka ogaatay si fiican markaas weli weliba bilo kugu dhaaranaya anaa huba waa iyadiiba kuleeyahay waa qof qofkan waa qof asal ah idibtay haysataa baad ka yaabi maanyeerkay kuula hadlaysaad markaasaad la yaabaysa warniyo ma tilifankaasaa ku wereeriyey oo aad qol dhan buu isku soo xidhayaa dir qofkiiba kuma horjoogo waxaad arkaysaa gabadh dhalinyaro ah oo ku mashquulsan wiil meel alliya meel uu ku nool yahay aanad ayna garanayn markaasay weliba ku imanaysaa kuleedahay inan waxaan jeclahay inan baan jeclahay wiilkaa weli ma sawirin maxaaseed u jeclaatay whatsapkaan amin ku nahay facebookaanu maaragtay amikaalada ku dhex jira markaas dhacdooyinkaas waxay sababeen dhabarjab horta ku yimid dhaqankii ummadda soomaaliyeed ee kalsooni darro kusoo siyaaday dhallinyaradaan anigu ka mid ahay oo dabcan amba waxaan ka mid ahay mustaqbal doonkaha marka maase la yidhahdo boqorkii africa iyo jacaylkii basraluul oo aan ka sameeyey dhacdooyinka dhacaya maalin kastaba oo ay raadayn ku yeelanayo nolosha iyo mustaqbalka gabdhaha soomaaliyeed ee dabcan gabadh kasta baa la odhan karaa laakiin intaan ula jeeda ay tahay hablaha soomaaliyeed aniga oo uga golle maasadaasi in ay u noqoto cibro ama wax ku qaadasho in ugu filan dhacdooyinka dhaca maalin kaste ee ku dhaco bulshada aan ku dhex nool lahay maasadaas oo la idhahdo boqorkii africa iyo jacaylkii basralul ayaa jadiida oo aan eh, jeclahay inaan la wadaago barnaamijka hibada iyo hal abuurka marka way jiraan kuwo kalood samaysay oo ka baxsan kuwa dabcan eh, inta badan iskuma mashquuliyo horta dhinacan siyaasadda iyo politicalka Eh, waxaan jeclahay mar kasta inaan la dhex noolaado uu fankaygu dhex socdo actialiteyga ka dhacayo bulshada aada la nooshahay khaasatan dhallinyarada oo kuwa eh, uf- u nugul mar kaste dhibaatooyinka eh, iyo saameynta nolosha intaba kuwa ugu nugul ay tahay ee siya dhayala oo fududna wax kasta ku aamini karo marka maansadani ma wax dhacayad aragtayba mise waa waa waxaad qiyaastay dabcan waa wax dhacay oon arkay oo maalin kastana dhaco ee dhicitaankiisuna waktiba waktiga ka dambeeya uu sii siyaadayo waxaad arkaysaa gabadh dhallinyaro ah qurux u dhalatay dabcan xitaa barbaarinta waalidku aada odhan kartid wax laga hakraday ma jirto caqoonteedu ay buuxdo ayaabaad arkaysaa iyada oo la leeyahay gabadhii hiblaayo waa la xumeeyey dabcan dhibtan waxaa geystay waa facebook baa geystay marka een, wiil meel jooga ama been u sheegay ama sawir yaroo qurxaan tusaya ama een, waxyaabo kale tusay bay si fudud ku aaminaysaa marka iyadii baa baxa dhibaato ku gelaysa marka dambe maalinta quraata ee i- dabcan sheekadan waa sheeko sanad soo socoto facebook iyo whatsapp bay kasoo socotay ee shaqo beenuu sheegtay bal meel beenuu sheegtay magac beenuu sheegtay sawir beenuu soo diray waa la kulmay lama odhan kara dabcan jacaylkan waa jacayl iminka bilaabmay waxay u arkaysaa qof ay muddo badan soo wada sheekaysanayeen maxay saa u sameeyaan dhalinyarada adiguba aad ka mid tahay haddaan dib kuu weydiiyo su-aasha maadaama gabdhihii ay ay sada tusaalaan sanad oo kalead been ii sheegaysay dumar baan ahay laga yaaba inaan ku aaminay ama astiri qofkan waa qofkii noloshaa la qaybsan lahayd laakiin raggu ayagu maxay uga dalan yihiin beenta maxaa ka dambaysa inay sanad been sheegaan ee waad mahadsantahay horta waxaa jirto ja- ee, maaso kaloo la yidhaahdo ee, basra ina suldaan cali la yidhahdo ji- waxay ka hadlaysaa waxa ku kalifay dhallinyarada khaasatan wiilasha in ay hablaha been u sheegaan waxa ay isdul taagaysaa sababaha keensaday in uu malk- mar kasta wiilku ku maaweeliyo gabadha eriyo been abuur ah gabadhii oo aada jeceshahay inaad xaqiiqda u sheegtid haddii aad ka tira dabcan adiga oo qof bili-aadan aad taho dareen baad leedahay qofna uu ku cajibin karaa ee sheeko dhallinyarnimo waad jeclaani kartaa inaad la wadaagtid calafkuna meel buu yaallaa haddii aad gabadhii intood u tagtid ku tidhaahid naa walaashayay saas aan ahaa saasaan ahay Ee, dabcan ee, waxbarasho aan wiil aanaan weligii dhex joogsan baan ahay Ee, balwad intaasaan leehay Ee, wax camalo oon shaqo haya ma jiro faamigaan ka soo jeedo anaaba magaalo ugu horeeyo haddaad xaqiiqda ka hadashid iska daa maaragtay ee, arrinkaaga oo la tixgeliyo oo lagu aqbalay ta kuugu fiican waxay odhanaysaa waan ka soo fikiraya
marka maansadan aad kaga sheekeynaysid een, beenta wiilasha iyo sahalnaansha gabdhaha ee maxaad u bixisay Ee, maasadan waxaa la yidhahdaa boqorkii afrika iyo jacaylkii basralul Ee, waa maaso ee, ka hadlayso ee, dhacdadaas cid kasta ay ku dhacday oo ay saameyn ku yeelatay Ee, wax joogo oo mar kasta dhacana inay tahay iyo sababaha ay u dhacdo iyo waxyaabaha keensada inay dhacdo ee, ayay ka hadlaysaa marka een, boqorkii africa waa waa ragga maalin kasta beenta sheegaya beentooda la taagan beentooda la taagan wuxuuba kula baxay ninkan waxaa la idhahdaa dhanka beenta iyo boobka yaa boqorkii afrika barbaarta ugu barba- ba- barbaarta ugu wacdaa nacam barbaarta da- dadka u- ninka la nool baa ugu yeedho dhinacam been iyo boobka darteed iyuu iyuu boqorkii afrika loogu bixiyey wanaag lama bixinba ee maasadani waxay ku bilaabmaysaa kalgacayl bilowgiisa ku bilaabmay war beena biqilkii ka magoolay banjarkiisu xumaa ragna been badana nin barwaaqo dhex joogoo boqoroo la yaqaano afkaa beenta ka daayo kitaab baallaha haysto balwad aan lagu sheegin dumar baafin oga ninba baahida haysiya wuxuu beerka ka dooni wakhtigaan isku beegina ballankiisa xumaa badin maayo warkayga bulshooy sheeko bareefoo bilihii ina dhaafay bekaaduus ka dhacday bal intaan ku ogaa waxaan iga bildhaanshe bayaaniga dhegaysta dadku way ilbixeen oo kabaariyi ku dhex noolayo bekaaduus ninka jooga baashash baa la furtay bal quray ku hurdaan tu yaroo xubna buuran baaluqii u horreeyey oo hooyadeed basraluul iyo bilan ay ugu yeedho aabbaheedna barbaarsho bisinkii iyo qur-aan iyo iskool uun baranaysay waxaayo cilmi buuran iyo aqoon baaxad la gaadhin bay bishaarkii amisom aabbaheed u bilaamay bilihii fasaxii bay halla keena bortaabil waalidkeed ugu baaqday bidixduu uga dhiibay baashash la isku bartay facebook baa la bilaabay bil yaruun dabadeed ku yaroo kurushbayoo baskan dheer la shaqeeyo dhanka beenta iyo boobka boqorkii afrikaad barbaartu ugu yeedha barbaartu bilwadjay la yidhahdana baalandoorka ka qaaday timihii barhka xiiraa baashkaygii ugu biiray basra way aqbashay boqorkii afrikaadna warkiibuu ku bilaa warkiibuu ku bilaabay hilow baari haweeney bonsuwaar dabadeedna baxsaney bilaney horta bii qof ballaadhan baybi hayga cadhoon sawirkaad brofiilka iyo baashka aada dhigatay beri baan isnaqaane baxsanay maadaa marka eryaad waxaa ku jira eryo ingiriisha bii qof ballaaran iyo marka Baybi hayga cadhoon.
Baybi hayga cadhoon.
ha dabcan waa eriyada facebook markaad ka hadlaysid aad dhalinyaradu ha inta badan ay adeegsato Be cool iyo kuwa- ha bi cool bay koranayaan ha markaas gabadhiiba hadalkii qaadato waxay sa- waxaa sa- waxay leedahay bud hadday ku socdaan iyo buridu waa isku xeelad iyadoo afka buuriba biyaansiir brofiilka baashku waa sawirkayge berigaan isnaqaniyo magacaaga bayaami war sawirku waa sawirkayge bal adu meeshaad adigu baratay iyo bal ha magacaaga isoo sheeg bay leedahay weliba iyadoo makurkiina ku jiro iyay boqorkii ugu baaqday yarku waa bara awran hadalkuu ku bilaabay hadalkuu ku bilaabay horta baari haweeney haddaan been ku darayn bilihii ina dhaafay gabadh aan bas la raacon baafintayda ku daalaad bilan ila ekaatay bilaahi waanan hobaayo biliis ma is aragnaa maalin dhawitaan bas kula raaco baskii bayba igaga kaa dhacday araggaagi horreeyey dabcan meel alliya meelaad ku nooshahayna waan ku waayo saasaan kuu doodoonayaybe ma is aragnaa buu yihi markaasay tidhi bravo of calayka boqorkii afrikaadow ballantaan ku kulmayno barashaa ka horreysee barta aad ka shaqaysiiyo magacaaga bayaami bal horta intaanan kulmin waa inaan isbaranay tidhi ogow ruux bacaleeloo ogow ruux ruux bacaleeloo baabuurkii u dambeeyey adduun buuran lahayn abidkay ma barto nin bisaarade haysoo boofroo la yaqaanana barra xaw tagi maayo ku yaroo tima buuran oo bilwid uun ka shaqeeyana bishimaha u furi maayo waxay u bandhigtay dabcan halka ay taagan tahay iyo cidda ay doonayso inuu iska dhigo wuu ku qasban yahay wiilkani sidaa ay doonayso inuu noqdo libaax inuu iska dhigo ee boqorku waa wax balaayo inkastay burco dheer iyo buura sii dul koraanay bulbul weyn kiciyaan sida loo barafeeyo ba- baagag buu u sitaa baashashkuu u furaayana waa midaad u bogaysee hadalkuu ku bilaabay basre luula barwaaqaay habeenkoo bartan jooga bitijoor laylaystaay bacaleelka xagaaga dhulkay biiqadhacaysa baraf laysku qaboojaay marka aan yaro buuqay hawle ii yaro baahda kaafeegan ku birqaamaay bilowgii noloshaydaay baraha internetka laga baadhay sir- si- laga baadhay su-aashaay belutuudka sirtaydaay haddii aan yar bukoodon biyo aan cabi waayo baadna aan liqi waayo dawadaan isku baantaay alla baari haweeneey bishii jaadku maqnaa aqaar boorta kalayuu bakhaylkii xidxidhaayay qoryihii u badjuu badowgii gedanayana qiimihii barka daayuu nin u baahanay qaatuu beensarkiina ku biirishay ammaan buu jac uga siiyey Ha, sida loogu birqaamay ishu kuugu bogtay nafta kuugu buseeshee baxsanay magacayga boqorkii afrikaad bay barbaarta igu taqaan barwaaqaanan galaaye balaaskaan ku kulmaynayo ballantii naga sheeg intuu tiyarid barfeeyuu wax kale ka dhigay yuu leeyahay bilaa calig waxaa nafsii buuqinay waa inaan is aragnay halkaan ku kulmayno naga sheeg haween beenka ma raysto badankoodna ammaanta baarqa bay ku noqdaane basra way isla buuqday hadday meel u baxayso bishimaho la caseeyo cadar laysku yar buufo xaragaa la bilaabay boqorkii afrikaadna baanihii kama joojin ti yarayda ha ti yarayda iskoolka un dhiganaysay waxyaaba ayna ahayn marka laga dhigay qaarboorta kale iyo baraf iyo wax laga dhigay adduunyada baadaa u sarreeya unbay istiri ishqigii ku ballaadhay saacadaan la baxaynay casarkaa la boqoolay buugaantay akhrinaysaiyo baahidii gurigooga baraxaa lagu tuuray dirba buuf iyo baaf iyo bortaabil buu iga qaaday ciyaalkuu la budeeyay xaafadda ku bilaabay ii dhiga bortaabilkayga inaantay sir iyo waxbaa ku jirto waalidaday u sheegaan ciyaalku ma la socota haa telefonkayga hala dhigay ciyaalkii la- la- la dilaa bilaabantay aabbaday balkan keenaya galaaseerka biye baa basre buur kala weyn hooyadad marka naa galaaseerka biye ku shuba is tirahdo way mashquulsanta maqsinkaa bay ku jirtaaba wax alla wax u sheekeynaysa lama garanayo boqorkii bay la hadlaysaa yartu way balantay biyo way cabi weyday baadna way liqi weyday hadalkii boqorkiibaa qalbigii wax ku beeray inaatay waa bili-aadan oo baahidiina u dheere ballankii way ogolaatay inuu ninkaas ay kulmaan way ogolaatay bekaduus bartankeyga barbarkaa farmasiigay ballankii ku xidhay war halkaas balaaska iyo farmasiiga agtiisa iigu kaala bay ka tidhi boqorku waa kuushubayo bulwad buu ku habsaamo bilic shay la yidhahdo iyo bro- brotocool ma yaqaano beense waa bara awran maalintii ballankiisa ay nimaan u baxo dharka soo baratiyey ninku waa nin balwad iyo kuushubay unahayo waxaa liixu gabadhaa ku hor joogsato dhara ma hayste qaar ay asxa- asxaabi ahaan ayuu u tagu tobar cari ayuu kusoo labistay waxaayo isboqor ayao kolba baal iska fiirin baa balaaskii isdhex taagay basra waaba diyaar bonsuwar dabadeedna halkan waa halkan waa yaro buuqoo bajaajtaan naqasayse tuurta maanu baxnaabuu ugu baaqa yarti meesha inaad aragtay mooyaane bika hadduu sida uu ballanka loogu qabtina waa meel circulationka xoog badiyahoo waxaa isdhaafdhaafa baajaajo marka kuma wala hadli karno uu yihi tuurta noo saar ayadoo farxad beeriyo qosol beerka ka hayn bishimaha ka tusaysa boqorkii ogolaatay tuurtaba noo saar bay tidhi guud ahaan dhegaystayaal waxaa intaasi nooga eeg barnaamijkeeni hibada iyo halabuurka ee toddobaadkan oo uu marti igu ahaa maxamed bare cabdi qoonsideed oo ka mid a dhallinyarada hal abuur kale ee da-yarta ee dalka jabuuti waxaana barnaamijka idinla socodsiinaysay anigoo asagal siciid faarax tan iyo intaynu mar dambe kulmi doono haddii alla laga helo waxaan idinkaga tegayaa ammaan alla
sagal siciid faarax ayaana barnaamijka hibada iyo hal abuurka inala socodsiinaysay haatanna warar kooban oo ku saabsan soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa goor dhoweyd magacaabay lix xubnood oo ka mid noqon doona golaha wasiirada ee xukuumadda uu hogaamiyo wareegto uu warbaahinta u akhriyey wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska soomaaliya daahir maxamuud geelle ayuu ku sheegay in cabdulaahi goodax barre loo magacaabay wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare sheekh nuur maxamed xasan ayaa loo magacaabay wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta xuseen sheekh maxamuud xuseen ayaa isna loo magacaabay wasiirka xanaanada xoolaha cabdulaahi biidaan warsame ayaa loo magacaabay wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda cabduqaadir sheekh cali baqdaadi loo magacaabay wasiiru dowlaha madaxtooyada sidoo kalena shawaqaar ibraahim cabdallah ayaa loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqaalaha shaqada iyo shaqaalaha dhinaca kalena wararka ka imaanaya magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in qarax baabuur uu ka dhacay agagaarka wakaaladii hore ee biyaha oo haatan saldhig u ah ciidamo ka tirsan dowladda hase yeeshee baabuurka qarxay ayaa la sheegay in uu socday waddada waxaana uu isku dayay inuu gaaro baabuur militari oo waddada maraysay balse uu qarxay gaariga ugu yaraan hal qof oo shacab ah ayaa la sheegay inuu ku dhintay laba kalena ay ku dhaawacmeen
aad ayaad u mahadsan tahay nuur bukhaari ayuu ahaa haatanna dhinacii heesaha dabacsan ee barnaamijka ayaanu jallaacaynaa codka fanaanka shay miro dacar iyo heesta ah bushaaradii naftayda
bishaaradii naftayday bugto waxaan kuu soo maray batalaalihii uu boodhari ku asnaa ilaa buurti daaloodu buraaniyo hadaftimu cergaabo iyo badhan beledadi kalgacaalada iyagoo barwaaqa biyuhuna qulqulayaan balliyaduna buuxaan soo booqday awga sidanahay bukaa socod markii baan talays yidhi ilanay la'aanta lay baxnaanin kariwa bini aadam baad tahay bashar kula midaanahay bini aadam baad tahay bashar kula midaanahay naftu baahan baane barbaarkaaga ilaabaabo haynayn uma laba boglay ruux belbeelkan iyo naartani bixisadan ku haysiyo waa maxay badweyntani ku boqray habaayicin haiska dhigin biraan jabin uuraan la mari karin benna ha iska dhaadhicin ku boqray habaayicin ha iska dhigin biraan jabin uuraan la mari karin benna ha iska dhaadhicin bini aadam baad tahay bashar kula midaanahay bini aadam baad tahay bashar kula midaanahay nafku baahan baane barbaarkaaga ilaaqaabo bini aadam baad tahay bashar kula midaanahay bini aadam baad tahay bashar kula midaanahay
bini aadan baan ahay bashar kula mid aan ahay ah, shay mirada carra codkiisa ayaad maqlayseen iyo heesta bushaaradii naftayda inta aanaan hawada ka bixin bal nuur bukhaari hana xusuusiyo qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn wararka isboortiska mahadsanid caasha kooxda baris san germain ayaa ku guuleysatay koobka subarkaabka dalkaasi kadib markii ay sabtidii shalay afar gool iyo eber ugu badisay kooxda kubadda cagta ee monaco ciyaaryahan angel dimaria ayaa laba ka mid ah goolasha dhaliyay halka kuwa kalena ay kala saxiixeen ciyaaryahan christopher inkunku iyo timothy weha oo ah wiil uu dhalay madaxweynaha dalka liberia iyo laacibkii hore ee kooxaha b s g iyo a c milan waxaana ciyaartaasi sa- soo galay qaybihii dambe xidiga reer brazil neymar oo kooxda ka maqnaa tan iyo bishii februari kadib markii uu xilligaasi dhaawacmay waxaa kale ayd markii ugu horreysay oo garoonka lagu arko tan iyo markii ay brazil ka hareen ka hareen koobkii adduunka wareegiisii sideedda ee sanadkan gaar ahaan bishii lasoo dhaafay ciyaaro saaxiibtinimo ayaa xalay ka dhacay dalkan maraykanka oo ay ku lug lahaayeen qaar ka mid ah kooxaha waaweyn ee yurub kooxda Liver- kooxda kubadda cagta real madrid waxa ay saddex gool iyo gool uga badisay kooxda kubadda cagta ee yuventus ac milan hal gool iyo eber ayay dirtay xalay kooxda barcelona ciyaar kale oo ka dhacday magaalada dublin ee liverpool ayaa shan gool iyo eber ku garaacday kooxda napoli aad ayaad umahadsan tahay nuur bakhaari guud ahaan idaacaddii duhurniman intaa ayay ku dhan tahay aniga nuur iyo bashiir abikar oo soo saarista lahaa waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo waa maxay badweyntani ku boqray habaayicin ha iska dhigin biraan jabin uuraan la mari karin benna ha iska dhaadhicin ku boqray habaayicin ha iska dhigin biraan